wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka cabduqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in etoobiya weligeedba faragelin ku heysa soomaaliya xilli uu isagu dhowr jeer heshiisyo ugu soo saxiixay magaalada adis ababa wuxuu sheegay in xabashuda ee weligeedba arrimaha gudaha soomaaliya faraha kula jirtay saasoo ay tahayna dowladda federaalka iskaga dulqaadanaysay iyadoo waxaasi oo dhan arkaysa sida uu tilmaamay wuxuu xusay in qorshuhu yahay in etoobiyaanku ay sanadkan dhammaadkiisa ciidamadooda kala baxaan dalka sidaa la socotiin dowladda etoobiya marna ma aysan dayn inay farafarayso umuuraha gudaha ee soomaaliya annagana dowladda soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa samir iyo in ay diblomaasiyaddu ay shaqayso laakiin dhinaca kale dadka soomaaliyeed marna ma aysan aqbalin fargelin shisheeye noocay doonta ahaato etoobiyana ulama sii jirto haddeer etoobiya waxay dalka ku joogtaa ciidamadeeda iyadoo atmisa ayay dalka joogtaa waqtina waa u qabanay oo labada kun labaatan iyo afarta ayuu mishinkaasi uu ku egyahay marka uu dhammaadana waxaa dowladda soomaaliyeed ka go-an in mishinkaas markuu dhammaado ciidan etoobiyaan uusan dalka joogin inta ay damacaasi uu nool yahay inkastoo uu wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka sidaa uu sheegay haddana taliyaha ciidamada etoobiya ayaa labadii bilood la soo dhaafay ku celcelinayay in ciidamadooda jooga soomaaliya ay halkaa ugu maqan yihiin waajibaad uu sheegay inay gudanayaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in etoobiya ay hadda waddo talooyin ay doonaysay inay ku wiiqdo dowladda federaalka kuwaasoo ay xukuumadda xasan sheekh la socoto wuxuuna tilmaamay inay umuurahaas u kaashan doonaan caalamka qashqashaadyada yaryar ee etoobiya ay isku dayayso inay samaysana ishaa lagu hayaa etoobiya shaqooyinka guracan ama qaabka daran ee ay isku dayayso inay dowladnimada soomaaliyeed ay ku wiiqdo waa ay waa waa ujeednaa waa arkaynaa inta badanna sidaad la socotid dowladda soomaaliyeed waxay ku howlan tahay sidii qulqulkaasi hub loo joojin lahaa shuruucay kasoo saartay awaamiiray ka bixisay oo ciidamada qalabka sida loo bixiyey shaqooyin adagaa meeshaas ka socda in xuduudaheena hubka kusoo qulqulaya aan ka ilaashano laakiin etoobiya dagaalka qashqashaadee ee gudaha soomaaliya ay ka wado waxaan rabnaa in adduunku nala arko annagoo dhinaca dadka soomaaliyeed oo dhinaca iyo adduunkao dhinaca inaan wada wajahno dowladda federaalka ayaa toddobaad kasta soo saarto hadalla isburinaya mas-uul ayaa hadlaya wuxuu etoobiya ku tilmaamayaa cadow mid kale ayaa hadlaya wuxuu etoobiya ku tilmaamayaa saaxiib mid kale ayaa ka daba hadlaya wuxuu sheegayaa in etoobiya wax walba uu ogol yihiin loona baahan yahay inay madaxtooyada muqdisho ka soo dalbato siyaasiyiin badan ayaa dowladda federaalka ku tilmaamaya inay dadka maran habaabinayso